alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaa inoogu dembeeyey faljannatu hawaabu liwliyaa'ih wannaaru ciqaabu liahli macsiyatihi ila man raxim jannadu waxay sawaab u tahay abaalmarin wanaagsan oo lagu abaalmarinaayo awliyada ilaahay yacnii ciddii ahluliimaana ayaa awliye ilaahay ah alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilaahay waa kii sheegay awliyada ilaahay inay yihiin kuwa laba sifo leh aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa ilaahay rumeeyey iimaan dhab ah ilaahayna ka baqanayay aliimaan waataqwa ciddii ay ku sugnayd iimaankaa iyo taqwadaana ku dhimatay waa awliyaa'ullah waxaanay yihiin kuwa ilaahay jannada ku abaalmarinayay yihiin lahum lbushra fi alxayaati addunya wa fi alaakhira naartuna waxay ciqaab u tahay cidda ilaahay macsiday caasinayso u ehelka ah cisyaanku sidaynu soo sheegnay wuxuu u qaybsamaa mid dhammaystiran oo kaamila iyo mid naaqisa cisyaanka kaamilkee dhammayska tiran lihi waa ka xataa iimaanka lagu caasiyey oo laa iimaankii baan lagu ateecin walaa camalkii saalixa baan lagu ateecin haddaan iimaan asalkii iimaanka lagu ateecinna camal wanaagsan haddii lala yimaado xataa lama aqbalayo waxay ka dhigan tahay in wax walba lagu caasiyey asalkii mar haddii lagu caasiyey faraca keliya in lagu ateecaa waxba tari mayso waayo camalka saalixi waa burayaa haddii gaalnima weheliso walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun saas aawadeed marka uu ilaahay yidhi waman yacsi illaaha warasuulahu fa inna lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada marka haddii cisyaan dhammaystiran lala yimaado khuluud dhammaystiran oo naarta lagu waaraa ka imanays haddii cisyaan naaqis lala yimaado oo dunuub kabaa'ira lagu dhinto iyadaan laga toobad keenin asalkii iimaankuna jiro marka waa cisyaan naaqis waa caasiyitaan ilaahay la caasiyey oo aan dhammaystirnayn ee naaqis ah marka cisyaankaa naaqiskaa marka lala yimi oo lagu dhintay wuxuu noqonayaa ruuxu taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay qur'aankuna asal ahaan waa sheegay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo maxaa laga fahmayaa cidduu doonana uma dhaafayo ciddaanu u dhaafin waa ku cadaabayaa markuu soo cadaabo oo naarta la soo geliyo oo dembigii iyo qurunkii laga soo jaro markaa dabadeed baa laga soo saarayaa naartii waxaa la gelinayaa nahra alxayaa ayaa la gelinayaa yacnii webiga nolosha ayaa la gelinayaa qurunkii iyo madowgii iyo wixii oo dhan baa lagaga reebayaa waa la soo noolaynayaa madowgii ay madoobaadeen oo dhuxuloobeenna waa laga baabi'inayaa iyagoo nadiif ah oo qurunkii dembiyada laga soo jaray ayaa jannada ay ku dambaynayaanoo jannada la gelinaya waynu arki doonnaa kolle waa inoo soo wadaa shafaacada iyo mawduuc arrinkaa ku saabsan marka nasiib bay ku yeelanayaan cidda cisyaan wax kala timi oo dembi kabiire ah ku dhimatay naarta in loogu goodiyayo nasiib bay ku leeyihiin saas aawadeed mashaayikhda caqiidada qoray waxay yidhaahdeen waannaaru ciqaabun liahli macsiyatihi ila man raxim naartu waxay ciqaab u tahay macsida ilaahay cidda u ehelka ah macsida ilaahay cidda u ehelkaa gaaladii baa ugu horraysay iyo munaafiqiintii ahlulkabaa'irkiina waa soo gelayaan oo dembiyada waaweyn dadkii u saaxiibkaana waa soo gelayaan ilaa man raxim waxay u dhacaysaa ciddii dembiye kabaa'ira ku dhimatay laakiin asalkii tawxiidka ku sugnayd laakiin gaalo aakhiro ilaahay uma naxariisanayo naartana kama daynayo laakiin dadkii ahlulkabaa'irkaee dembiyada waaweyn ku dhintay ee muslimiinta ahaa ee tawxiidku u sugnaaday yacni iyagu mashii'ada ilaahay bay hoos yaalliin xadiiskaynu sheegnayna waa kii sheegaayey in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh hadduu doonana ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana ilaahay waa cafinaya hadduu cafiyo jannada hor bay ka gelayaan oo laga gelinayaan hadduu cadaabana naarta ku waari maayaan oo cid ahlu tawxiidi abadal aabaad naarta kuma waarayaan ee kollayba masiirkoodii iyo meeshay gelayaan waxay ku dambaysaa janno ayay ku dambaysaa wasiraatu xaq jidka siraad waa xaq siraadku waa biriij jahannamo korkeeda ku sugan oo laga tallaabayo culammadu waxay isku hayaan ma xagga sare ee jahannamo ayuu ku sugan yahay mise jahannamo dhexdeedu maraa laba qowl baa ku jira ahlu sunnaha qaarkood waxay yidhaahdeen waa matnun calaa dahri jahannam yacnii jahannamo korkeeda sare ayuu markaa maraa oo ku sugan yahay axaadiista qaarkoodoo daahirkoodu sidaa tilmaamayaana waa jiraan ahlu sunnaha qaarkoodna waxay yidhaahdeen jahannamo dhexdeedu maraa waana sida cabdulaahi bnu cabbaas iyo laga soo wariyey oo cabdulaahi bnu cabbaas iyo ay sheegeen waxaa la ysku hayaa aayadda allah uu yidhi wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya wuruudka ma waxaa looga jeedaa dukhuul jahannamo la galo oo dabeedna laga baxo ma gelitaan jahannamo la galaa looga jeedaa wuruudka mise waxaa looga jeedaa maritaanka korkeeda la marayo cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi wuruud qur'aanka intay kaga soo aroortay mawdican mooyaane inta kale oo dhan dukhuul bay u soo aroortay maadaama meelaha kale qur'aanka ay kaga soo aroortay dhammaan dukhuul ay ugu timi mawdicanna waa in dukhuulkii ama gelitaankii lagu fasiraa marka waxaa macnuhu u dhacayaa wa in minkum ilaa waariduha ay daakhiluha axad idinka midii ma jiro inuu naarta gelayo mooyaane ruux waloo idinka midii naarta waa gelayaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya rabbigaa miduu isku waajibiyey wey uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jafiya intaa dabadeed baannu ka badbaadinaynaa kuwa ilaahay ka baqay marka cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu ku fasiray wuruudka in looga jeedo dukhuul in looga jeedo ku fasiray culammada markaa ra'yigaa ku tegey oo cabdulaahi bnu cabbaas ugu horreeyo waxay kaloo deliishanayaan axaadiista soo aroortee sheegaysaa ruux kasta oo saddex carruuri ay u saqiirto oo sidaa ku sabro oo ajar niyaysta naarta ma gelaayo ilaa taxillata alqasam xadiiska saxiixe sidaa sheegaya dhaar xalaalayn mooye si kale naarta ku geli maayo dhaar xalaalayntu waa maxay waxaa looga jeedaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya oo taasaa waxay ka dhigan tahay ka annahu in lagu dhaartay inta aayaddaa ilaahay ku sheegay yacni mooyaane si kale naar uma geliyo waa maritaankaa jidka siraad uu marayo ayaa taxillatulqasamkii looga jeeda dhaar xalaalaynta ciddii haddaba ilaahay ka badbaadinayo naartaasi ama ha lagu socdo qowlka xagga sare in la maraayo cubuur ay tahay ama ha lagu socdo wuruudku inuu dukhuul yahaye naartii waxba yeeli mayso waayo ilaahay wuxuu yidhi uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jafiya waa badbaadinaynaa kuwa ilaahay ka baqay waa ka badbaadinaynaa naartaas waxba yeeli mayso oo sidii ilaahay nebi ibraahim uga yeelay naartii dabkii ay gaaladu ku ridayeen qabowga iyo nabadgelyada uga yeelay sidaasoo kalea qabow iyo nabadgelyo looga yeelaya oo aynay waxba u yeelaynin iyagoo ololkii naareed dhex maraayaba calaa kulli xaal khilaafka mas'aladaa ku saabsani waa iska khilaaf lafdi khilaaf lafdiga weeye wax samaro oo yacnii uu ay ku kala duwan tahay ma jirto waayo marba haddii laga badbaadinaayo inuu naartii dhex maro iyo inuu korkeedii maraa dee farqi kuma sugna sheekh culammadii hore ka mida muu qosli jirin murugaa wejigiisa ka muuqatay markaasaa lagu yidhi maxaad u qosli weyde oo maxaan ku qoslaa buu idhi inaan naarta gelayo waa lay sheegay inaan ka baxayana layma sheegine aayadduu sheegaya inaan naarta gelayo waa lay sheegay wa in minkum ilaa waariduha marka taa ilaaba ilaa waa ku jira laakiin qolada dambe inaan ku jiro uma nunaji aladiina taqow kalsooni kuma qabo oo si gaara layguma sheegin waayo dadku lagama wada badbaadinaya bacdigood baa laga badbaadinaya anna isma ogi kuwii laga badbaadinaya inaan ka mid ah ya soo cajiib maaha marka waxaa weeye calaa kulli xaal jidka siraad waa xaq waa jidkaa jahannamo korkeeda yacni ku sugan ama jahannamo dhexdeeda maraya marka ciddii muttaqiinta ah waa laga badbaadinayaa ciddii kalena naartaa lagu tuuraya dadkuna waxay ku marayaan qadarkii camalladooda iyo iimaankooday ku marayaan calaa qadri acmaalihim waxaa jira dadka qaarkood waxay u marayaan jidka siraad sidii hillaac bilig yidhi intay dheeraynka qabaan u marayaan qaarkood waxay u marayaan sida dabaysha dheeraysoo kaley u marayaan qaarkood waxay u marayaan sida faraska dheereeyoo kaley u marayaan qaarkood waxay u marayaan markaa sidii nin ordaayoo kaley u marayaan qaarkood waxay u marayaan sidii nin tallaabsanayoo kaley u marayaan qaarkood waa gurguuranayaan oo gurguurad bay ku marayaan jidka siraad dhinacyadiisa waxaa ku sugan kalbado yacni qoollaabanoo kuwan hilibka la sudho oo kale ah ayaa hareeraha ka laalaada ruux bay qabanayaanoo naarta ku tuurayaan jidhkiisa sidaa u gelayaan ruux bay qabanayaan oo sii daynayaan oo isagoo qabqabsan badbaadaya fa makhduushu naaj neefkii dawacadu qaqaban jirtaye intay wax yar ka goosato dabeedna markiisa markaa baxsan jiray ee sidaa ku soo badbaadi jiray yaa isagoo qabqabsan marka dadka qaarkood baa iyagoo dhaawacanoo qabatooyinkaas qoollaaban ee kelbadaha ahi intay jidhkii sidaa u galeen oo ay dalooliyeen oo dhiig kaga sii daayeen ayay haddana sii daynayaan waa qabqabsan yahay waana nabadgala ka soo samatabax jidkaasi waa jid simbiriixa ah oo waa daxdun masallah meel lagu simbiriixdo weeye biriij ballaadhan ma aha waa dhuuban yahay abu saciid alkhudri wuxuu uhi balaganii anahu axaddu min alsayfi waadaqu min alshacra fii saxiixi muslim weeyi abu saciid alkhudri baa odhanaya waxaa ii soo gaadhay jidkaasi inuu seefta ka af badan yahay seefta afhaysan inuu ka af badan yahay wa adaqu min alshacrati tin timaha ka midana inuu ka dhuuban yahay jid ballaadhan ma aha waa dhuuban yahay adaqu min ashacra xabbad tin ah ayuu ka dhuuban yahay seefna waa ka afbadan yahay sida uu balaaqa ku sheegay abu saciidin alkhudri ee fii saxiixi muslim ku sugan ayaa iyadoo marfuuca nebiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam culammada qaarkoodna ay quweeyeen marka waa jid dhuuban meeshuu ku sugan yahayna waa jahannamo korkeeda ama jahannamo dhexdeeda korkeedaba hadda lagu tago dee meesha uu dul saaran yahay waa jahannamo jahannamoo sii qalaalanoo dee ololkiiiyo markaa naarti ka baxayo oo qiiqeedii iyo kulkeedii iyo holaceedii leh haddii meel yaro dhuuban lagu yidhaahdo mar oo meeshaa yaro dhuuban markaa halka ka hoosaysa aad arkayso inaynay dhib lahayn oo meel kugu dhow ay tahay oo haddaad sidan uga yar dhacdo dee dhulkii aad markaa ku taagan tahay dee waxaa laga yaabaa inaan dadku waxba ka dareemin laakiin haadaan dheer oo holacno ka baxayo markay hoosteeda tahay dee naxdin gaaray leedahay soo maaha laakiin ciddii iimaan iyo camal saalixa ku sugana ilaahay uu doono inuu badbaadiyo naxdinay ka naxayaan ugu dhici maayaan uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jafiya jidkaa siraad waxay ahlucilmigu yidhaahdeen siraatulmustaqiimka ciddii adduunyada ku qumanayd oo sunnadii iyo tawxiidkii ku qumanayd iyo taacadii wa anna haadaa siraatii mustaqiiman faatabicuuh jid macnawi ah oo la caqliyaynayo la aqoonsanayo oo indhuhu aynay qabanaynin ayaa adduunyada jiray jidkaasi muxuu ahaa waa siraatulmustaqiimka ictiqaadka saxdaa in la ictiqaadiyo taacada in lala yimaado sunnada in lala yimaado yacnii kufrigii iyo gaalnimadii iyo munaafiqnimadii layska ilaaliyo kabaa'irtii iyo dembiyadii waaweynaan layska ilaaliyo yacni bidcadii layska ilaaliyo dunuubtii sakaa'irtaha layska jiro layska ilaaliyo haddii la dembaabo degdeg looga toobad keeno waxay ahayd waddo ishu aynay qabanayn caqiidada waxaan ictiqaadi waxa ha caqiidayn ee waxaa caqiide odhaahda sidan dheh sidan ha odhan camalka sidan samee sidan ha samayn yaa araggaaga sidaa iyo sidaa ka yeel xubnahaaga marka daacadii dadaalka lagu dadaalayo waddo aan ishu qabanayninoo la raacayay ahayd oo xaggii camalkiiyo ictiqaadku wadday ka dhignay diintaa lagu quman yahe lagu toosan yahay waa waddo iyo jid la raacayo jidkaasi wuxuu ahaa macnawi mid xisiyo ishu qabanayso ma ahayn jidkiibaa waxa laga dhigay mid xisiya markaa siraadulmustaqiimka ciddii ku qumanayd oo ku toosnayd markay adduunyada joogtay siraadka jahannama ku kor suganna waa markaa ka gudbayaa oo waa ka tallaabayaa ilaahay haynaga yeelo kuwa uu ka badbaadinayo jahannamo ka badbaadinayo oo jidka siraad si sahlan ilaahay u marinayo ilaahay haynaga dhigo jacalana allahu min annaajiin allahumma aamiin nebiyadu waxay taagan yihiin jidka siraad dhinaciisa waxay ku ducaynayaan allahuma sallim sallim ilaahu nabadgeli ilaahu nabadgeli waalmiisaanu aladii lahu kifataani yuusanu fiihi acmaalu lcibaadi xasanuha wa sayi'uha waalmiisaanu lahu kifataan miisaanka waxaa u sugnaaday laba kefadood baa u sugnaaday kifa waa kafadda kafa iyo kifa mid walba waa la yidhaahdaayo kaafku inuu hoos dhigmo iyo inuu kor dhigmaa labaduba waa jiraan laakiin waxa fasiixnimo badan baa la yidhi bikasri ilkaaf kaafka in la hoos dhigo kifa la yidhaahdo waa kafad labadeeduna waa kifataan waa laba kafadood yuusanu fiihi acmaalu lcibaad miisaankaa waxaa lagu miisaamayaa gudihiisa acmaalulcibaadi addoommada camalladoodaa lagu miisaamayaa ka beddelo xasanuhaa camallada addoommada kuwooda wanaagsan baa lagu miisaamayaa wa sayi'uhaa iyo kuwooda xun ayaa lagu miisaamaya xaqun miisaankaasi waa xaq oo waa dhab markaa laba khabar baa la siinayaa oo waalmiisaanu aladii lahu kifataani yuusanu fiihi waa khabarkii koowaad oo jumladaasi khabariyay dhacday khabarkii labaadna wuxuu noqonayaa xaqun ayuu noqonaya waxaa kaloo ku bannaan yuusanu fiihi acmaalulcibaadi inaad ka dhigto xaal khabarkiina xaqun ka dhigto waxaa jira aakhiro miisaan baa jira camallada addoommada ayaa lagu miisaamaya miisaankaasi waa miisaan kafada leh qur'aanka iyo axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam miisaanka waa laynoogu sheegay waalwasnu yowmaidin ilxaq faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun yacnii miisaanku maalinta qiyaame waa xaqo waa dhab waa mid jira oo xaqiiqo ah faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun ku kastoo ay cuslaato miisaanadiisii khayrku ay cuslaadaan iyo camalladiisii wanaagsana kuwa liibaanay weeye waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun ku kastay fududaato miisaanadiisii khayrku ay fududaadaan oo bimacnaa sharku cuslaado faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi waa kuwii nafahooda khasaareeyey bima kaanuu biaayaatina yadlimuun aayado mutacadida ayaa miisaanka laynoogu sheegay wanadacu lmawaasiina alqisطa lyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay'a ilaahay waxau yidhi waxaannu dhigaynaa miisaanada alqisطa cadaalad daraaddeed ayaannu u dhigaynaa liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay'a maalinta qiyaamo gudaheeda ayaannu miisaannadaa dhigaynaa nafna wax laga dulmii maayo oo wax laga nuqsaaminayo oo wanaaggeedii ka midi ma jiro wax dhalada laga saaraya inay qabinna ma jirto dembi aynay qabin loo qaban maayo dhaladana laga saari maayo wa in kaana midqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wa kafaa binaa xaasibiin ilaahay wuxuu yidhi hadday ahaato xasanadiisu xabbad khardala in la eg khardalku waa ininyo aad u yaryar xagga markaa waxaa weeye galbeedkaa fog ee xagga etoobiya ayaa khardalku ka baxaa dawooyinka iyo waxyaalahana waa lagu dardaraa waa ininyo yaryar dawooyinka acshaabta iyo waxyaalahaas waa lagu daraa wadaaddadu waxay yidhaahdaan magac ahaan sagara xuuray bay yidhahdaan xabbad iniinoo yar oo sagaray xuuraya in la eg waa iniin aad u yaroo xabbadda ciddaa midku markaa la egta ya cidda yaree tamuuxda ah midhkeedoo kale ayay la egtahay ama waa ku dhowday waa arki kartaanoo meelaha qaarkood baa kollay laga heli karaa marka xabbaddaa khardalka in la eg hadday tahay xasanaduu la yimi ilaahay waa keenaya aataynaa biha wa kafaa bina xaasibiin marka ruux la dulmiyayaa ma jiro marka miisaanku waa xaq oo waa jiraa qolyo muctasile la yidhaahdo lumay ayaa waxay yidhaahdeen miisaanka fadalaho aakhiro laysku miisaamayaa ma jiro aayaadkan miisaanka lagu sheegayana waa cibaaratun can ilcadli cadaaladduunbaa laga tilmaamaya ilaahayna wax walba dee waa og yahay camalka khayrkiiyo camalka sharka ka badan iyo ka miisaanka badan ilaahay waa kala og yahay marka waxaa loo jeedaa waa cadaalad buu ilaahay ku xukumayaa marka waa cibaara can ilcadli laakiin warkaasi waa baatil ictiqaadkii ahlusunna waljamaacana waa khilaafsan yahay nusuustana waa khilaafsan yaho aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigu ka hor imanaya waana ta'wiil la awilaayo sidii daahirkeeda ahayd laga leexinayo in la awilo oo nusuusta daahirkooda laga leexiyaana ma bannaana axaadiista qaarkood waxay sii caddayso intaas ka dheeraada inay laba kafadoodba sheegtay waxaa ka mida xadiisu lbitaaqa yusaaxu birajulin min ummatii yowma alqiyaama nin ummaddayda ka mida ayaa maalinta qiyaame lagu qaylin doonaa markaasaa ninkaa waxaa loo keenaa sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid waliba ilaa inta ili wax ka aragtay la eg tahay intay ballaadh ka qabto sagaal iyo sagaashankaa waraaqood waxaa ka buuxa dembi xabbad xasanii kuma taal waa sagaal iyo sagaashan waraaqood yu'taa bihi tiscun wa tiscuuna sijillan kullu sijillin minha madu lbasar kullu sijillin minha mada albasar madaa iyo maddu mid walba oo u soo naqliyo markaasaa lagu yidhaahdaa alaka xasana alaka cudrun fayahaabu rajulu fayaquulu laa malaa'igtiibaa waxay ku tidhaahdaa war wax xasanaa ma leedahay war wax cudurdaara ma leedahay ninkiibaa xishoodoo wuxuu yidhaahdaa may markaasaa waxaa la soo saaraa warqad yar oo ay ku taallo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markaasaa lagu yidhahdaa balaa ina laka cindana xasanaat waxaannu ku haynaa xasanaad baannu ku haynaa xasanaad waad leedahay warqaddaasaa loo soo saaraa markaasuu yidhahda oo waxa soo dembiya maxaa intaa yari ka taraysaa ya intani maxay ka taraysaa markaasaa la yidhahdaa laa dulma calayk wax dulmii korkaaga ma ahaan fatuudacu sijillaatu fii kifa waraaqihii faraha badnaa baa kafad la saaraa wa tuudacu albiaaqatu fii kifa warqaddii yarayd ee shahaadataynku ku yaalleenna kafad baa la saaraa fa tasqulu albiaaqatu wa tatiishu sijillaat xadiisku wuxuu sheegayaa warqaddii yarayd baa cuslaata waraaqihii faraha badnaana waa fududaadaan xadiisku waa xadiis saxiixa culamo badan baana saxiixisay xadiisulbiaaqa la yidhahda waa macruuf marka dad fara badan oo waraaqdaasoo kale shahaadataynku ugu qoraayeen ama marar badan odhan jiray ama camallo kale ku daroo salaad iyo soomba la iman jiroo naarta gelayaana waa jiraan yaa culammadu markaa waxay yidhaahdeen ruuxani siday kelmadda tawxiidku uga soo baxdee shahaadataynka ugu dhawaaqay ayaa waxay ahayd si laabudan bay ahayd waafi si ah ayuu kelmaddan u yidhi saasaa kelmaddiisu u cuslaatay dad fara badanoo kelmaddaa iyo ziyaado kalaba lahaa oo iyagu aan badbaadaynin baa jiro oo naarta gelayo la soo cadaabaayo yaa waataa xadiista shafaacadaba ku soo aroortay inay ahlu jannuhu yidhaahdaan ilaahayow dad nala tukan jiray oo nala soomi jiray baa naarta ku jira ahlu jannihii baa odhanaya markaasaa la yidhaahdaa ka soo saara ciddaa garataan markaasay dabeedna markaa ka soo saarayaan oo u shafeeco qaadayaan waxay ku garanayaan aasaaru sujuud raadkii sujuudda bimacnaa dad tukan jiray ahaayeen ninkan salaad lama sheegin culamada qaar waxay ku xambaareen xaaladdan inaanu salaadda waajibnimadeeda ogayn oo waxay yidhahdeen waa xaala khaasa xadiiskani in lagu kadsoomo ma aha xaalad khaasaa lagu xambaarayaa oo haddaa dembiyadan kale xaggay ka yimaadeen dembiyadan kale waxay ka yimaadeen waa ashyaa dembinimadooda uu garanayey laakiin tan markaa ma garanayn xaaladdan in salaadi ku waajib tahay yacni saas yadaa abay ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen calaa kulli xaal in xadiidkaa lagu kadsoomo oo xumaanta la yska miisto oo la yidhaahdo tawxiidkaygu inuu cuslaadaan rajaynayaa oo in ilaahay i dembi dhaafaan rajaynayaa oo inuu icafiyaan rajaynayaa huruur bay noqonaysaa iyo ammaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih yacnii sidaa idinku idii diiloonaysaanna ma aha arrinku sida ahlu kitaabku idii diiloonayaanna ma aha ruuxii xumaan sameeya waa laga abaalmarinaya marka waxaa weeye calaa kulli xaal miisaanku waa jiraa acmaasha addoommada ayaana lagu miisaamayaa laba kafadood baanu leeyahay iyadoo ilaahay wax walba og yahay ayaa haddana si markaa dadkii loogu muujiyo caddaaladdii ayaa cudurdaar oo dhan laga dhammaynaya wax walbana la tusaya waxaad ka garanaysaa markhaati kasta iyadoo uu ku markhaati furaya ayaa markuu markhaatiyada deedafeeyo la odhan maayo markhaatiyadii buu deedafaynaya ruuxii marka la soo saaro mujrimka ahaa ee gaalka ahaa wuxuu odhanayaa marka hore wuxuu dafirayaa in waxbaba soo gaadheen ilaahuw rasuul noo digaaba nooma iman waxna nalooma sheegin rasuulladii baa la weydiinaya markaasay odhanayaan waa u sheegnay waa gaadhsiinnay yaa yagaa diiday yagaa ka gaaloobay markaasayaa may waxay noo sheegeen iyo waxayna soo gaadhsiiyeen ma jirto mar waxay ku dayayaan inay yidhahdaan ilaahuw mushrikiinba maannu ahayn annagu ma baannu gaaloobin ahlu tawxiid baannu ahayn uma lam takun fitnathm ila an qaaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin mushrikiin maanu ahayn bay walla ku marayaane ahlu tawxiid baanu ahaynoo mu'miniin baanu ahayn mar waxay ku dayayaan inay nadaaraba soo gaadhay iyo cid u digtaaba inay dafiraan cid wale waa ku markhaati furtaa malaa'igtii baa ku markhaati furayso waraaqihii ay ka qortay keenaysaa nebiyadii baa ku markhaati furaya wakhtigii iyo zamankii ay joogeen baa ku markhaati furaya arladay ku kor sugnaayeen baa ku markhaati furaysa yowmaidin tuxadisu ahbaaraha dhulku siday akhbaarta uga warramaysaa waxay tahy waxaasuu igu sameeyey korkayga waxaasuu ka yidhi dhulka meel kastuu marayaa ku markhaati furaysa cid waliba waa ku markhaati furaysa cid kale markhaatiyaal ha keensadeen bay yidhahdeen nebiyadu inay waxna soo gaadhsiiyeen oo wax noo sheegeen markhaati ilaahayow ha keensadaan nebiyadii baa lagu yidhaha edin markhaatiya markaasay yidhahaan ummatu muxamed ummatu muxamed baa noo markhaatiya ummatu muxamed baa la weydiinayaa markaasay ku markhaati furayaan markaasay odhan ilaahu ummatu muxamed isku wakhtiba maanu joogin waannu ka horrayni saa noogu markhaati furayaan may jooginbe markaasuu ilaahay weydiiyaa isagoo og ayuu yidhahdaa saa ugu markhaati furaysaan markaasay yidhaha ilaahu rasuul baad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay rasuulkii baa noo sheegay yacnii inaad markaa inay rasuulladii gaadhsiiyeen oo ay diideen markaa lafteedana markaasuu wax walba markii ay ku caddaadaan ayuu yidhahdaa ilaahayow miyaana dulmi iga badbaadin gaalkii baa odhanaya markaasuu yidhi haa waa kaa badbaadiye ilaahayow cidaan naftayda ahayn oo markhaatiya hay maqlin cid weliba ageenis bay iga tahay markhaatiyadii oo dhan buu deedafaynayaa dulmi mar haddaad iga badbaadisay naftayda cidaan ahayn hay maqlinba cid waliba aniga mucaarid bay igu tahay cid waliba ageenis bay igu tahay waa laysu keen raacay cidaad ii maqashaayeenay jirin markaasuu ilaahay yidhahdaa waa yeelay afkaa laga xidhaa alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun markaasaa gacmahoodii iyo addimadoodii iyo maqaarkoodii haraggoodii yacni dubkoodii baa intuba ku markhaati furaan markaasaa dabeedna isagii yaa markay jidhkiisii ku markhaati kacaan ayuu yidhaahdaa maxaa markaa iigu doodaysaan idinkaa idiin doodaya maxaa iigu markhaati furaysaan markaasay andaqana allahu aladii andaqa kulla shay ilaaha shay waloo hadlayaba ka hadliyey baa naga dhowaajiye oo naga hadliyey marka waxa weeye calaa kulli xaal iyadoo ilaahay wax walba og yahay ayaa haddana miisaanka maadaama sidaa laynoogu sheegay waa in sideeda loo rumeeyaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk